halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban irarka efemida geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax jimca oo wanaagsan dhegaystayaal bisha disembarna waa koob iyo toban sannadka laba kun shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkaan uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo sahre ciidla nuur waxaan ka soo qayb galay shir ahayd yabooh loo yaboohayey lix iyo siddeetan milyuun oo qof oo ilaa toddobiyo soddon dal ka kooban oo soomaaliyana ku jirto marka shirkaasaan u imid oo laygu soo casumaya inaan anuu ina ka jeediyo kelmad ka jeediyo kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo ka hadlaya shir uu ka qayb galay oo kaalmo loogu ururinayo waddamo dhowra oo ay soomaaliyana ka mid tahay waraysi ayaannu idinka haynaa qodobada kale aanu idiin hayno waxaa ka mid a xeerlaaliyaha guud ee somalilan oo gaashaanka ku dhuftay dhaliilo kaga yimid urur xuquuqda aadanaha u dooda wiil soomaali ah oo la keenay maxkamad ku taalla gobolka minnesota xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warka caalamka
mid ka mida kooxaha fallaagada ugu waaweyn dalka siiriya ayaa ka baxay wadahadalada sacuudiga ee looga gol leeyahay in lagu dheereeyo kooxda united front wadahadalada ay doonayaan inay la galaan maamulka dimashiq ahraar al-shaam ayaa sheegtay khamiistii shalayto inay ka baxeen inay sheegato doorka la siiyey kooxaha ay dareemayaan inay aada ugu dhow yihiin madaxweynaha wadankaasi siiriya bashaar al asad ahraar al-shaam oo ah koox qunyar socod ah oo ay taageerto dowladda waddanka sacuudigu taasi oo badi ka howlgasho waqooyiga dalka siiriya ayaa ka baxday gebagabadii kulan laba maalmood soconayey oo ka dhacayay magaalada caasimadda ah dalka sacuudiga ee riyaad
xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee dalkan ah maraykanka ee bentagonka ayaa sheegaysa in duqaymihii xagga cirka ee ay wadeen isbahaysiga uu horkacayo maraykanka ee laga geystay siriya iyo ciraaq lagu dilay saddex hogaamiye oo sarsare oo ka tirsan kooxda daacish oo uu ku jiro madaxa dhaqaalaha ee kooxdaasi afhayeen u hadlay isbahaysiga oo lagu magacaabay steve warren ayaa sheegay khamiistii in abu saalax uu kooxda u qaabilsanaa abaabulka dhaqdhaqaaqyada wax kala gudbinta ee hanaanka suuqa madow warren waxa uu ugu yeeray saalax inuu ahaa mid ka mid a hogaamiyeyaasha ugu khibradda dheer ee kooxda daacish waxaana uu sheegay in dhimashadiisu ay carqaladayn doonto dhaqaalaha kooxdaasi afhayeenka waxa uu sidoo kale sheegay in duqaymaha isbahaysiga ay ku dhinteen saddex boqol iyo konton ka mid a maleeshiyada uga dagaalanta kooxda daacish caasimadda ramaadi ee dalka ciraaq
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington xeerlaalyaha guud ee somalilan xasan axmed aadan ayaa daadifeeyey warbixin ay soo saareen xarunta xuquuqda aadanaha ee somalilan taasi oo la xidhiidha tacadiyo ay sheegeen in sanadkan gebagabada ah ay ka dhaceen dalka xeerlaaliyaha ayaa u warramay wariyaha v o eda ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye waxaanu ku bilowday wareysigaasi
xerlaaliyo guud waxaa jirta warbixin ay soo saartay xarunta xuquuqda aadamaha ee somalilan ee fadhigeeda iyo magaalada hargeysa marka hore horta warbixintaasi ka dowlad ahaan waa hal n j o la baxay human rights center dadka horta ayaan lagu khaldin inaga commishonkii guud baa jira commishonkii guud ee qaranku intuu baarlamaanka la mariyey la dhaariyey hawsha iyo xilkaa u qabta ummadda waanu isla eegnaa waanu sasaxnaa haddii anaga wax naga khaldan yihiin laakiinse anigu halkan n j o loo yaqaano human rights center horena statements khaldan ayuu usoo saaray iminkana waa the same sidii ay qoreen berigii hore qofka hadduu unde de report aan facts aan ku dhisnayn uu soo saaro sidii horeba u dhacday iminka for example mar bay soo saareen muxuu ahaa kaas oo kale waxay kaga hadlayeen dadkii aanu ku fulinay misle sanadka gudihiisa ahayd dadkii lagu fuliyey dilka toogashada oo ahaa dad ilaa maxkamadda sare dee inta kiiskoogii la qaaday saddex darajaba dhammaystay oo lagu fuliyey oo markii dambe dadweynihoo dhan iyo iyo iyo culamo iyo dad walbay leeyihiin war maxaa intaasoo sano loo haynayaan dadkan dilka lagu xukumay eemise dadkiibaa doonaysa inay isku dhacaan iyaguna aargoostaan qasab waxay ku noqotay madaxweynaha iyo gidda iyo xukuumaddiiba in la fuliyo laakiin xerlaaliya taa may odhan dilkaasi ma jiro laakiin waxay lahaayeen nidaamka loo maray baa u baahan in la hubiyo nidaamka ma aha waxay ka hadleen waxayna deth benalitiga ee ayay ayay criticize garaynayeen waaya xerlaaliyo guud sidaynu ognahay had iyo jeer warbaahintu warar bixinada qorto had iyo jeer dembiyeynta mihnada saxaafaddu sharciga somalilan markaad eegtay media lowga ama sharciga saxaafadda somalilan u degan imiko ma qaba arrintaasi warbixinta ay soo saartay human rights center ama xarunta xuquuqda bini'aadamkuna waxay sheegeen in suxufiyiin la xidhay ma waxaad leedahay saxafiyiin la xidhay ma jirto dad fikirkooda cabiray siyaasiga oo la xidhay ma jirto markaad warbixintan usoo noqoto waayo markaan soo noqdo waxa weeye waxay yidhahdeen liisun bay qoreen soo inaad soo bandhigto maaha oo tidhahdo for example hebel hebel wuxuu ahaa eh, muxuu ahaa shariiradaas amba wuxuu ahaa t v-gaas isagoo wuxuu sheegay saa iyo saa iyo saa hadalkaas buu ayaa lagu xidhay oo uu yidhi hadalkii horta soo bandhig hadalkuu yidhi ha qaranino dee hadhoona waa la xidhay oo isla maalintiina waa la sii dayay gidgooda waan wada arkay waxaa ku qornaa warbixintu waxay soo jeedisay in loo baahan yahay in ciidanka booliska somalilan markay wajahayaan shacab dareenkooda cabiray aan xoog loo adeegsan intaasi ma ku muuqataa baahidaas inay jirto allah taasi waxa weeye de mar walba waa laga hadla amba annaga ha noqoto ama qaranka ha noqotee ciidankeenna intuu dhisanyahna waa laogyahay tababarada imika araaryu iyo heed kuwan la kala saaray c t u iyo een, muxuu ahaa sectioniska loo sameeyey s b m s b uda iyo waxa weeye dhismaha qaybkana ee cusub mid walba objectives iyo ujeedooyin baa laga leeyahay marka ciidankeenna waxa weeyaan dee in training riskaasi si fiican loo sameeyo imika tababar baa berito furmaya waxa weeye waxay wada qaadanayaan xafiiska xelaalinta iyo aan- iyo iyaga waxaana lagaga wada hadlay intaasba human rights
barkhad maxamuud kaariye waxa uu wareysanayay xeerlaalyaha guud ee somalilan axmed xasan aadan oo ku sugan magaalada hargeysa
subax jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kasta oad naga maqlaysaan magaalada jeneva ee dalka switzerland waxaa lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii yabooh loogu sameyn lahaa arrimaha bini'aadminimada ee dalalka ay dhibaatooyinka xoogani weli ka jiraan shirkaasi oo ay ka qayb galeen xubno ka socda qaramada midoobay u n h c r iyo madax ka socotay dowladaha caalamka waxaa hadal ka jeediyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte waxaana shirkaasi uu ka sheegay in soomaaliya ay weli u baahan tahay in la kaalmeeyo wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabduule ayaa khadka taleefonka kula xiriiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka ugu horeyna waxa uu weydiiyey shirkan iyo waxyaabaha looga hadlay waxaan ka soo qayb galay shir ahayd yabooh loo yaboohayey lix iyo siddeetan malyan oo qof oo een, dhibaatooyin badan ay ka haystaan oo- oo do- ilaa sod- ilaa toddobiyo soddon dal ka kooban oo ay soomaaliyana ku jirto marka shirkaasaan u imid oo laygu soo casuumaya inaan anugu ino ka jeediyo kelmad ka jeediyo ugu soo jeedinayno een, sidii ee, loogu dadaali lahaa in dadkaa wax la gaarsiiyo waa gartay gaar ahaan marka la eego soomaaliya oo kale maxaad ka hadashay oo aad soo bandhigtay adiga runaantii horta dee, eh, mid weeyaane eh, marka ugu horeysa waxaa farxad weyn ah in aanay soomaaliya ahayn eh, berigii hore sidii ahayd ee dadka een, eh, dowladaha imika lagu tilmaamayo inay kasoo baxayaan een, baahidii badnayd een, dalalkay ka jireen een, oo ay you know, wax badan runtii iska bedelay ayaa ayay caalamku qirayaan Een, taan anagu ka hadalayna waxay ahayd in yes way jirtaa inay saas u jirto laakiin haddana at the same times wak- isla waktigaana waxaa loo baahan yahay inaan la ilaawin oo aan la odhan de waa waa waa- way ka maarmeen laakiin la wado sidii loo kabi lahaa horumarka dalka xoog loo sii saari lahaa soomaaliya dabcan waxaa lagu tiriyaa mararka qaarkood inuu ka mid yahay eh, dalalka ay ka jirto cunayarida oo kale marka soo lama odhan karo weli baahi ayaa soomaaliya ka taagan way jirtaa waanay runtii waana lagu tilmaamaa laakiin waxa waxaa jira dee markaad iminka caalamka kale u eegto dalal badan oo ama dagaalo iminka cusboonaaday sida Su- syria oo kale iyo ciraaq oo kale oo marxaladayna ku sagaashanimadii maraynay iyagoo iminka maraya marka taa you know, looma bam- looma eh, barbar dhigi karo marka taa wey ta laga hadlayaa En, eh, laakiin eh, you know, waxa waxa kale sidoo kale barbar taalada in laga caawiyo oo la kabo hadday noqonayso dhinaca caafimaadka hadday noqonayso dhinaca cuntayarida hadday noqonayso dhinac kasta oo oo ay ka jirtaba laakiin ay tahay iminka mashaariic horumarineed sidii loo samayn lahaa iyadoo aan la- laga tegayn inay baahi xoog leh ka jirto dalka dad fara badan waxay isweydiinayaan soomaaliya dhaqaalaha faraha badan ee loogu yabooho gaar ahaan dowladda soomaaliya meesha uu maro Eh, wasiirada dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka maaliyadda dhowaan wuxuu sheegay in eh, boqolkiiba labaiyo sagaashan eh, lacagaha caalamka ka yimaada ee soomaaliya loogu yaboohay inaanay gacanta dowladda soo gelin marka taas micnaheedu ma waxa ay tahay in dowladda aan waxba lagu aamini karin oo musuq maasuq iyo waxyaabahaas laydinku tuhmayo maya run ahaantii eh, maaha taas waxa weeyaan dhowr arrimood baa sabab u ah marka ugu horeysa waad ogtahay de dalkan burbur xoog laa ku dhacay shan iyo labaatan sano ayuu runtii wax badan ay ka ay ka kharibmeen iminka sanadahan ugu dambeysay ugus- ugu dambeeyey waxaad moodaysay in meelo badan laga hagaajinayay hadeen oo mashaariic yani in dhaqaalaha meelo badan laga hagaajinayay gaar ahaan waxaa jira saddex ah, qodob baa jira oo muhiima qodob waxa weeye qodobkan la yidhaahdo eh, qaabka u n-ka u shaqeyso oo ay yidhaahdaan waxa la yidhahdo direct execution ama sida tooska in in loo maamulo wixii maaliyada iyo waxa la yidhahdo national execution oo ah inay en, cidda dalka dalku ay markaa maamusho kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii ayaa soomaaliya lagala noqday markii unisomtii koowaad ay ay kan ka baxaysay ayaa ayaa lagala noqday en, soomaaliya oo markaa wixii ka dambeeyey shan iyo sagaashankii waxay ahayd in direct execution lagu sameeyo marka mas-uuliyaddu may saareen xukuumadda laakiin waxay saaran tahay en, pro- program managerka u n-ka ka shaqeynaya ayay saaran tahay ama maxaa la yidhahdaa en, marka taas taas waa mid midda labaad en, dalalka e u da oo kalena waxay la- la- en, ama waxa jira wax la- waxaa jira waxa la yidhahda national authorizing officer ama yani ninka eh, en, eh, hay-adda dalka ee u qaabilsan saxeexa mashaariicda taas may jirin waxaa nasiib wanaaga imika sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka inay inay soo noqon doonto haddii aa laydmo oo oo shaqadeedii lagu jiro sidii mas-uuliyadda mashaariicda marka la saxeexayo ay ugu soo noqon lahaayeen ama ay dowladda soomaalidu ay soomaaliyeed ay iyadu ahaan lahayd ta saxeexda halka imika ay e u-da ka tahay ama officerka ka shaqeeya e u-da uu ka yahay mas-uulka sidoo kalena waxaan iyadana wadnaa in s- en, arrinkaa iyadana hawshaana loo wado en, xagga un-ta oo aan isku dayayno in laga saaro direct executionkii ama se tooskaa loo maamulayay oo markaa national execution oo ay yeelato dowladdu way- waa- waa waa labadaa qodob qodobka saddexaad een doonaya inan inan inan iyadana aan halkan ka caddeeya waxa weye waxaa la yidhahdo country systemka oo ta wasiirkuna ka hadlaya oo boqolkiiba sideed waxaan ma- ma- wixii een, macaawinaha ee maaliyadee lasoo mariya ay boqolkiiba sideed xagga soo maraa nidaamka eh, ama ha noqonayso ama ha noqoto bangiga dhexe ama ha noqoto wasaaradda een, finance-ka marka ay boqolkiiba sideed ay soo maraan taa sanadka dambe waxaan iyadana insha allahu tacaala aan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan ku wadnaa in boqolkiiba labaatan la gaadhsiin karayo markaa si istidraajiya ayay waxaan u socon doontaa maaha micnaheedu in in de laga aaminkan baxsan yahay horaa looga aaminkan baxsanaa laakiin imika waxaad moodaa inay tartiib tartiib usoo noqonayso oy hawshu saa aan insha allahu tacaala labada kun iyo lix iyo tobanka aan u filayno inay wax badan iska bedelaan waa gartay een, arrimahan aad ka dhawaajisay oo dabcan maamulka maaliyadeed oo kale ay ka mid tahay een, duni fara badan oo horey u burburtay waxaa laga yaabaa in xataa haddii aanay awoodin ama dadkii u diyaarsanaa aqoontaas aanay lahayn inay dad kale soo kiraysan karaan oo khubaro kale ay ka shaqayn karto sidii loo horumarin lahaa gaar ahaan adeegyadaas la xiriira dhaqaalaha iyo iyo lacagaha marka ma isku daydeen in arrintaas aad tijaabisaan oo haddii soomaaliya hadda aanay weli gaarin heerkaas in dad kale aad la kaashataan Een, run ahaantii de waabay jirtaa arinkaasu waanu waanu ka shaqeeyaa een, waxaana jira een, arrangements baa la sameeya ama qaab cid kaloo saddexaad iyada mas-uuliyad ay eegto qaabka ugu socdaan marka taas hoy way socotaa midda labaad waxaa lagu caawiyey wasaaradda finance-ka iyo wasa- iyo wasaarado badan oo dalka ka midaba eh, dowladda ka midaba waxaa lagu caawiyey een, khubaro soomaaliya iyo kuwo kaloo ajnabiya labaduba ay- ay la shaqeeyaan waana taata suurtagelisay imika waxyaalahan aan kuu sharxayey
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo uu waramayay wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli
subax wanaagsan dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan maxkamad ku taalla gobolka minnesota ayaa la keenay wiil soomaaliya oo labaatan jir ah oo lagu soo eedeeyey inuu taageero u fidiyey ururka xag jirka ah ee isis wiilkanoo lagu magacaabo cabdirasaaq warsame ayaa arbacadii lasoo qabtay isagoo ku sugan gurigiisa waxaana la keenay xabsiga kadibna khamiistii shalayto ayaa la horkeenay maxkamad isla gobolkaasi ku taala balse dhagaysiga dacwadiisa ayaa dib loo dhigay ilaa iyo maalinta salaasada ee soo socota haddaba wariyaha v o eda maxamuud mascade oo ka qayb galay kulankii maxkamadda ee shalay ayaa goor dhaweyta iiga waramay sidii uu ku bilowday fadhigaasi maxkamadda aadaad umahadsan tahay zaro cabdirasaaq warsame oo labaatan jir ah markii maxkamadda la keenay waxa uu xaakimku weydiiyey in uu wato qareen udooda waxa uuna sheegay cabdirasaaq inaanu wax qareena wadanin marka xaakimku waxa uu weydiiyey oo kale in uu haysto lacag uu ku qabsado qareen marka doodiisa difaaca waxa uu sidoo kale sheegay inaanu iyadana haysan kabacdina waxa uu xaakimku sheegay in loo qaban doono qareen dacwadiisana waxaa la furi doonaa sida xaakimku sheegay maalinta talaadada ee soo socota marka maxkamaddu intaas oo keliya ay ahayd maanta waan gartay daqiiqada daqiiqado kooban oo adigu ilaa iyo toban daqiiqa unbay socotay waxa uun la weydiiyey in uu la socdo waxa lagu soo eedeeyey inuu arkay dacwadda laga soo gudbiyey taana waxa uu sheegay cabdisaaq warsame inuu arkay sida aad sheegtana wiilkani waa wiilkii tobnaad ee eedaha noocaana ee lagu soo ogo iyadoo markaasi saddex ka mid ahi ay qirteen dembigan inay galeen halka shan ka mid ah aanay qiranin weli oo ay sugayaan maxkamadda weyn oo dhici doonta bisha may ee sanadka soo socota halka mid kalena oo la yidhaahdo cabdinuur uu yahay ninka isagu aan la qabanin oo tegey safarkii uu socday ahayd inuu waddanka syriya galo waan gartay dhammaan wiilashii kale miyay xidhan yihiin markaa waxaa xidhan sideed wiil saddex qalatay inay dembigan lagu soo eedeeyo galeen iyo shan diiday oo aan qiranin iyo wiilkan la yidhaahdo cabdirasaaqsame oo hadda lasoo qabta marka isaga lagu daro sagaal bay noqonaya cabdinuur oo isagu syriya tegay unbaa ilaa hadda maqan dhammaanba tobankaasi wiil aad iyo aad e maxamuudow si kooban haddaad iigu sheegto waxay wararku sheegayaan in cabdirasaaq warsame uu la saaxiib ahaa dhallinyaradaasi hore loo soo eedeeyey balse markii la qabtay hooyadii ay gobol kale oo isla maraykanka uun u dirtay hase ahaatee ee markii uu soo noqday la qabtay ma markii hore ee uu cabdirasaaq gobolka ka baxayay baa lagu daba jiray mise hadda ayaa wax cusub lagu haystaa baad u malaynaysaa sahray sida ku caday qoraalka dacwadee lagalagu soo oogay warsame waxuu ka mid ahaa wiilashan kooxda ahaa oo ahaa rag isku xiran iska warqabay islamarkaasina wada sheekaysanayay oo marar fara badanna kulmayay laakiin waalidkiis marka ay dareemeen wiilkan iyo malaha marar fara badanna ay hay-adaha sirdoonku la kulmeen waxay la noqotay si bal isaga iyo kooxdan loo kala weeciyo in halkaa la geeyo uu reerkiisa oo qayb ka mid a xagga ay deganayd uu la joogo laakiin marar badan oo kusoo laabtay magaalada matalan sida warbixintu ay sheegayso oo kale maruu gobolkan yimid sanadkii hore qaar ka mida wiilashan ayuu la kulmay isagoo weliba qaarkood ku dhiirigeliyey inay baxaan oo ay dagaal tagaan weliba mid ka mida warbixinta xustay oo la yidhaahdo guuleed cumar oo marar fara badan isku dayay inuu baxo oo la soo celiyey isla markaasina sida warbixintu sheegayso dhalinyaradu dhexdooda ay ku magacaabeen ninka amiirka oo iyaga maamulaya amaba hogaamiyaha u ah in ninkaasi uu ku dhiirigeliyey inaanu ka baaqsanin uu safarkan tago marka dhiirigelinta noocaas oo kalea ayuu siiyey ba la yidhi guuleed cumar wiil la yidhaahdo cadnaan faarax oo isagu ka mid a laba wiil oo isla dhalatay oo wiilasha xiran kamid a in uu siiyey lacag ah laba boqol oo dollar si uu markaasi ugu cudsado basaboorka dabcan eeduhu way fara badan yihiin laakiin bimatalan waxyaabaha sida aadka hadda loo tilmaamayo waxaa ka mid a marka la leeyahay in uu taageero hiil iyo hooba siinayo ice kaasi wuxuu ahaa wariyaha iyaga maxamuud mascade oo ka sugan gobolka minnesota halka aad ka dhagaysanayseena waa v o a washington iminkana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalkan maraykanka waxaa intii ka dambaysay weerarkii ka dhacay kaliforniya isa soo taraya falalka muslim nacaybka ku salaysan waxaana xaaladda sii murjiyey kadib markii uu mid ka mida murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ahna maalqabeen caan ah oo lagu magacaabo donald trump uu ku dhawaaqay in muslimiinta laga mamnuuco in ay soo galaan gebi ahaanba maraykanka haddaba marka xiisadaha noocan oo kaliya ay jiraan maxaa la gudboon dadka muslimiinta ee ku nool dalalkan oo kale muxuuse yahay mowqifka islaamka ee ku aadan wada noolaashaha waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya sheekh maxamed iley oo ah imaamka masjid al nuur ee magaalada siyaatal ee gobolka washington ee galbeedka dalkan maraykanka dadka muslimiinta iyo dadkaan muslimiinta ahaynba asalka horta waxa ah in wanaag lagu wada noolaado meel kastoo la joogo iyo wakti kastoo la joogaba waayo dadka yani adduunku waa wada walaalo waanata diinteenu qabtay ee asalka ah inay dadku wada walaala yihiin ilahay waxau leeya ya ayuha nnaasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida khalaqa minha zawjaha wabasa minhuma rijaalan kasiira wanisaaa yani waxa weeye dad keliya ka wada abuurateen meel keliya laga wada yimiday rasuulku wuxu ley salawatu rabbi wasalaamu calayh ina rabbakum waaxid waina abaakum waaxid kullukum min aadam waadamu min turaab yani waxaad arkaysaa islaamku sida uuga sheekeynaya islaamku inuu wada tilmaamayo in khalqiga yani wada walaala yahay oo insaaniyadda walaala lagu yahay rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii maa tirmidi ku jiray wa ashhadu ana alkhalqa kulluhum ikhwa marka waxa weye waa qaacide caama inay dadku walaala yihiin oo raabidada isku xidhaa diinta keligoon maaha waata ugu sarraysa diinta walaala lagu noqdo way ugu sarraysaa laakiin siyaabo kaloo laisku xidhma jira wadaniyaddaa jirta oo wadanka walaalaa lagu kor noqon karaa karaamada bani aadamka la siiyeyna waxaa lagu siiyey bani aadamtinimada laguma siinin inuu diintaa leeyihin iyo diintaa leeyahay hawlahaas ilahi waxau leeyahy walaqad karamnaa bani aadam yani bani aadamkaan maamuusnay marka waxa weye bani aadamku ku dooni ha ahaado maamuus sideedu leeyahay isagoo bani aadamtinimadu u leeyahay isagoo muxuu ahaa bani aadam isagoo dhintay isagoo nool rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh maalinta waxa lasoo mariyey janaaza lasoo mariyey isagoo saxaabada la fadhiya markaasuu ukacay markaasuu saxaabada ya rasuulallah waa gaal waxaan meydkiisa la wadaa markaasuu rasuulku waxau yihi alaysat nafsa miyaanay naf ahayn waxaan muxuu ahaa lasidaa naf ahaan taasay karaamo ku leedahay ay bani aadam tahay laba aayadood oo isku xigta oo suuratu mumtaxina ku jira ayaa inoo tilmaamaya oo inoo kala saaraya yani waxa weeyaan wanaag kula dhaqanka ummadda cid kasta lagula dhaqmo dadka aan muslimka ahayn lagula dhaqmo iyo sida muxuu ahaa diiniyan aad u dhaqmayso ilahi waxau leeyahay laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqatilukum fi diin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wtaqsutuu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin yani waxa weyan ilahay idinma diidin oo waxaan idinkama nahyin inaad si fiican ula noolaataan ood cadaalad u samaysaan ood wanaag kula dhaqantaan kuwa aan guryihiina idinka soo saarinayn ila dagaalaminan olfiminayna saas ee gaalada waxa weyan waa inaad wanaag kula dhaqantaan waa inaad u samaysaan muxuu ahaa cadaalad iyo iyo ixsaan iyo wanaag u samaysaan waayo ilahay wuxuu jeclahay in allaha yuxibu lmuqsitiin uu cadaalada sameeyo ee wanaaga ku dhaqma een cidna ku xadgudbinta ilahay maajaaj aayadda ku xigtana waxaa lagu tilmaamay yani qofka waxa weeyaan intaa ka baxa isaga ee dee ku cadow kugu noqday diintaada ku aada ku dilay ee sidana inaad iska celiso oo saas marka waxa weeyaan walaha iyo baraha iyo tacaamulka wanaagga iyo howlahaasi waa inay dadku kala yaqaanaan kala saaraan tan imika muxuu ahaa gaalada ay wadaan dad badan oo aan mateli karin yani nasaarada iyo howlaha iyo aan mateli karin oo dad yar ah oo uu ka ninkan hadlay matalan isku rajaxay madaxweynuhu kamid yahay iyaguna waxa weeyaan dhinaca kale waa dad xag jira oo aan mateli karin muxuu ahaa diinta in isku sheegtaan iyo howla aan mateli karin oo iyaguna yani darifka kale taagan in wanaag lagu wada dhaqmo oo muxuu ahaa la ilaaliyo wanaagu waa shayga aan lagaga hortegi karo muxuu ahaa dadka xagjirka ah ee labada dhinacba ah ee muxuu ahaa kuwaas kala sida culimmada muslimiintu ay sheegeen islaamka ayaa taariikh ahaan lagu yaqaanay wada noolaashaha iyo isdhexgalka bulshada kala midabka iyo diimaha duwan taasi oo la kowsatay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam aki waxa weeyaan islaamku min markii uu dowladnimo u bilowday oo u horreysay ilaa iyo intii uu caalamka xukumayey wanaag buu kula dhaqmi jiray waana shay taarikhda ka markhaati kacayso muxuu ahaa hadda sidan ay dadyoga dhulkan ula dhaqmaan iyo si ka fiican ula dhaqmi jiray aan kasoo bilownaba rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh rasuulku maalintii uu madiine tegey ee uu go-aansaday inuu dowlad islaama aasaaso halkaasay dowladda islaamka u horreysay ka bilaabantay u qoray waxa weeyaan mucaahadadii uu maxaa warqadii uu islaamku inay keli yihiin ay ummad gaar oo iskooda yihiin uu ku cadeynayey yani waxa weeyaan ina almuslimiin ummatun lixaalihim yani waxa weeye markiiba wuxuu heshiis la galay dadkii dhulkaa deganaa ee aan muslimka ahayn muxuu ahaa yahuudda ahaa ee madiine deganaa inay waxa weeyaan wadanka u siman yihiin waxay saaran uu saaran yahay wixii muxuu xaq ay leeyihiin ay muslimiinta ay leeyihiin iyaguna ay leeyihiin ay wadankay wada leeyihiin ay wada degan yihiin oo sidana ballantaasuu la galay heshiis buu la galay mucaahadaa tiibuuna kula dhaqmayey marka dambe ee ula dagaalamay wuxuu la dagaalamay ma ahayn inay yahuud yihiin inay diinta ka baxeen yani diinta looga ma ahayn waxay ahayd inay ballantii buriyeen waayo waxa weeyaan islaamku wuxuu rasuulku ilaahay u cadeeyey u sheegay inaan diinta laysku qasbi karin laa ikraha fi diin sidaa darteed uu u daayey inay shacairtoodii isku gutaan ee diiniga ahayd muxuu ahaa ay cibaadaadkoodii inay dhulkoodii deganaadaan inay wadanka la difaacaan inay hawshaa waxoo dhan waa uu la ogolaaday laakiin markay tii ka baxeen ayuu dagaalku ahaa lakin taasaas kula dhaqmayeen tacaamulka wanaagsan bal waxa weeyaan rasuulku yani wuu ku dadaari jiray jaarka muxuu ahaa dadku dooni ha aado diinta dooni ha haysa hawlahaas wuxuu odhan jiray wanaag kula dhaqma ilaa axada saxaaba oo muxuu ahaa saxaabada wayn kamid ahda maalin waxa dhacday cabdillahi ibn cumar buuba ahaa cabdillahi ibn camar ibn caas ayaa waxa weeyaan yani jaar reerkiisu wuxuu weydiiyey jaarkeenni ma u hadiyeysen hadiyad ma u geyseen markaasu yadhadeen waa yahuud muslimiin maaha markaasuu rasul waxau yihi cabdullahi ibn cumar yani rasuulka waxaan ka maqlay isagoo leh maa zaala jibriilu yuusinii biljaar xataa danantu anahu sayawarisu yani malku jibriil kama tegin inuu idardaarmayo leeyahay jaarka wanaag kula dhaqma jaarka wanaag kula dhaqma ilaa aan mooday baan u qaatay inuu isdhexalsiin doono jaarka ku dooni ha ahaado yani muslim ahaado gaal ahaado lama kala sheegin kii kula jaar noqday kula wanaag inaad wanaag kula dhaqanto markaa uu kula dhaqmi jiray rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh bal waxa weeye yahuudii muxuu ahaa sidaa u gashay isaga ku balanburisay ee xag dhinac kale soo raacday haddana muu saarin muu cul- yani muu muu- muu leynin ee wuxuu sameeyey eh, khaybar markii uu eh, muxuu ahaa ka guulaystay wuxuu yihi dhulka deganaada ka shaqeeya een muxuu ahaa een waxaana ku shaqaynaysaan eh, eh, yani eh, waxaad leedihiin midhaha kasoo go'a qayb iyo iyo saasaad leedihiin marka tacaamunka islaamku yani way kusoo dhex noolaayeen waktigaa rasuul kasoo bilow ilaa iyo intii islaamka jirayba dad aan muslim haynin meel walba ku noolaayeen
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tanii kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socotiinayo xubintaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington muusigaasina wuxuu hordhacu yahay codka cumar nuur cabdulle iyo heesta ister
wax qabashada hindiisihii faalada u halceliiska sheekada hanaan socodka laafiyaha hagarlii wax qabashada hindiisihii faalada u halceliiska sheekada haddaan caana lagu qabay aman hooyadeed kori ma haysin isluubta iyo xishoodkii haddaan caana lagu qabay aman hooyadeed kori ma haysin isluubta iyo xishoodkii waxa kugu habboona habboona istari waxa kugu habboona habboona istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Who's chief together? Who's chief together? waxa kugu habboona habboona istari waxa kugu habboona habboona istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Who's chief together? Who's chief together? halirmaan sidii halilaad kumaasha
idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhan oo anigoo ah cashi ibraahim iyo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
halirmaan sidii halilaad kumaasha yaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istaadi istaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.